fariin wacyigelin oo muhiim ah taasoo ku saabsan mabaadi'da muhiimka ah ee looga hortegayo ka faa'iidaysiga isticmaalka galmada iyo xadgudubka jinsiyadeed ee loo soo gaabiyo s e a xadgudubka jinsiyadeed waxa uu ka kooban yahay falal anshaxumo ah oo waaweyn guntooduna tahay shaqo ka eryid falgalmeed kasta oo lala sameeyo carruur ka yar siddeed iyo toban sano si adag ayay mamnuuc u tahay iyada oo aan loo eegeyn oggolaanshaha tirada inta badan ama da'da qaangaarka ee deegaankaas galmo in lagu beddesho shaqo alaab ama lacag waa mamnuuc xiriir galmo oo lala yeesho ka faa'iidaystayaasha kuna lug leh isticmaalka aan habboonayn ee sarraynta darajada waa mamnuuc shaqaalaha gargaarka ee horumarinta waa inay ka warbixiyaan wax kasta oo walaac ah oo ku saabsan xadgudub jinsiyadeed shaqaale kale oo qaangaar ah iyada oo aan loo eegeyn xiriirka ay la leeyihiin lagala ilaalinayo lagana ilaalinayo dhammaan shaqaalaha gargaarka horumarineed dhammaan shaqaalaha gargaarka horumarineed waa inay abuuraan deegaan xor ka ah xadgudub jinsiyadeed islamarkaana dhiirigeliyaan habdhaqankooda loo yaqaano code of conduct fariintan waxaa iska kaashaday banaadir primary health care consortium b p h c c iyo unisef